أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin ama bعdu waxaan soo haynaa tafsiru suurati yunus aayadda lixiyo soddonaad ayuu casharka ka bilaabmayaa in sha allahu tacaala wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala wmaa ytabicu akaruhm wmaa ytabicu ma raacayaan akaruhum badankood ilaa dannan mala unbay raacayaan iyo mala awaal ina adanna malaha laa yugnii ma deeqayo min alxaqi yaqiinta xaggeeda shay-an waxba ka deeqi maayo in allaha alle caliimun kii ku ogaal badan waayo bimaa waxa yafcaluuna ay samaynayaan markii alle shirkigoodii iyo kasoo waramay iyo xujajkii in iyaga markaa la dul dhigay ayaa alla wuxuu leeyahay waxa ay hadda kadib raacayaan waa waxaynan cilmi iyo yaqiin u haynin oo ay iska malamalaynayaan un taasna waxa ay tahay wixii ay kasoo gaareen aabbayaalkood oo innaa wajadnaa aaba'anaa calaa ummatin aabbayaalkeenoo sidan ah oo diinkan ku taagan baan soo gaarnay intaas unbaa diin u ah wax ay yaqiin iyo cilmi iyo ogaal ay alla ugu caabudayaan ma jirto haddii marka yaqiin oo yacni danni iyo mala awaalna meel yaqiin looga baahan yahay waxba kama taro danni iyo mala iyo mala awaalku iyo odorosku meel yaqiin baahi looga qabo waxba kama taro wamaa yatabicu ma raacayo akharuhum badankood ma raacayaan ilaa dannan mala unbay raacayaan ay maa laa cilma bixaqiiqatihi wamaa laa cilma lahum bixaqiiqatihi wa sixiyatihi wasixatihi waxaynan cilmi u lahayn xaqiiqadiisa iyo wasixatihi iyoiyo saxiixnimadiisa ayay un iska raacayaan ina danna maluhu laa yugnii ma deeqayo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba kama deeqo laba macnaa ku jirto macna wuxuu yahay ina danna laa yuntafacu bihi mala laguma intifaaco meel markaas yacnii xaysu yuxtaaju ila alyaqiin meel yaqiin looga baahan yahay mala laguma camal falo mana lagu intifaaco waxba waxba tari mayso mar haddii yaqiinba meel meeshaa looga baahan yahay macnaha labaadna waxa uu yahay ina danna laa yugnii min alxaqi shay-an macnaha danni yaqiin laguma riixi karo hadday yaqiini meeshaan taallo shaki iyo malana uu dhinacan yaallo mala yaqiintaani ma laga horgeyn karo waxaan shakiga iska ah iyo danniga iyo mala awaalkan waxaan iska ah ma laga horgeyn karo oo danni iyo yaqiin yaqiina adag dayb ilaahay keliya in la caabudaana waa gar iyo yaqiin waxaan kaloo iyagu ay leeyihiin maye aabbayaalkeena saan ahaa aabbayaalkeen inaynan baadiyeysnayn mar haddaynan baadiyeysnayn waxaa ka dhalanaysa inay xaq ku taagan yihiin baabkaas waa baab uun wax iska mala awaal ku dhisan waaye taas baa marka allah uu meeshaa ka riixayaa marka dayib aayadda laakiin ma laga qaadanayo sideedaba danni wax ma taro saddex shay baa jirto fiqiga ama usuulka marka laga hadlayo waxna waa wax yaqiin ah waxna waxaa la yidhaha danni raajix ah laba shay baa laba ixtimaal geli kartaa shaygaani sidaanna suuragal ayuu ku noqon karaa sidaanna suuragal laakiin labada ixtimaal mid baa aada u badan oo boqolkiiba toddobaatan siddeetan waayo mid kan kalena waa iska yaryahay oo boqolkiiba soddon labaatan ee dannigaas raajixa la qaadana danniga qaalibka ee raajixa marka hadda ha laga taga la dhihi maayo ina danna laa yugnii min alxaqi shay-an ma imaanaysa leanna yaqiin maba lahayaba markaan shay oo nas ah oo hal ixtimaal keliya ku suurtoobo hadda lama haayo laba ixtimaal baa meeshan ku taallo midii ijtihaadka iyo danniga iyo nusuusta marka loo laabto laysdhihi karaa layleh sawaabku meeshan buu yaallaa ijtihaad baa la yiraahdaa ijtihaadkuna danni buu ku dhisan yahay dhannigaas waa la ogol yahay ee kan la diidayaa waxay tahay xujo cad iyo yaqiin cadoo meeshan taal adigu inaad dhanni uun iska haysato ayb aayadda marka daahiriyada iyaa waxay u tawjiihiyaan ijtihaadka iyo qiyaaska iyo waxyaabahaas inay ku ibdaaliyaan laakiin macnuhu aayaddu sidaas ma aha ina allaha alla caliimun mid ku ogaal badan oo ku cilmi badan waayo bimaa waxa yafcaluuna ay samaynayaan iyaga mar haddii to tawxiidkii alle laga hadlay waxdaaniyada alle laga hadlay rukni kale oo arkaanta iimaanka halkan laga gelayaa oo ah in ilaahay subxaana ee qur-aanka alla soo dejiyey xaqnimadiisa alla wuxuu leeyahay wamaa kaana hada alqur'aanu qur-aankan uma ahaanin oo uma dhab laha an yuftaraa in la in la been abuuro min duunillaahi alla sokadiisa in la been abuurto uma habboono qur-aankanoo taasi ma dhacayso walaakin lagu noqoye tasdiiqa aladii anzalahu allahu alla waa soo dejiyey qur-aankan tasdiiqa aladii kii u rumayntiisa darteed buu usoo dejiyey beyna yadayhi isaga hortiis ahaaday oo kutubtii ka horreeyey inuu u rumeeyo ayuu alla usoo dejiyey wa tafsiila alkitaabi kitaabka kala bixbixintiisa shayga la qoree kitaabka lagu qoray ee axkaamta ah kala dhigdhigiddeeda darteed buu alla usoo dejiyey laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin min rabbi alcaalamiina rabbulcaalamiin xaggiisaa laga soo dejiyey am yaquuluuna bal ee ayaquuluuna maway ma waxay dhahayaan iftaraa waxaa abuurtay muxamed muxamed baa abuurtay hu qur-aanka qul waxaad tidhaahdaa fa-tuu la kaalaya bisuuratin suurad la imaada suuradda oo midlihi midlilqur'aani qur-aankii oo kale ah wadcuu u yeera man istadactum ciddaad awoodaan ood karaysaan oo inay idiin kaalmayso u yeera min duunillaahi alla sokadii xaal ay yihiin in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya bal warkan aad leedihiin maxamed baa qur-aankan been abuuray bal haddaad idinku maa idinka samaysaan idinkuba fasaaxo waa leedihiin ayb marka labadan aayadood kitaabka qur-aankay ka waramayaan xaqnimadiisa waana mas'ale asaasiya qofka kitaabka qur-aanka xaqnimadiisa inuu rumaysnaado oo shaki iyo zaczaca iyo aan laga gelinin marnaba marka alla wuxuu leeyahay wamaa kaana hada alqur'aanu qur-aankan ma ahaanin an yuftaraa in la abuurto min duunillahi alla sokadii kul in lagu been abuurto qur-aankani uma habboona sidaas waay ay maa yanbagii limidli hada alqur'aani qur-aankan oo kale uma habboona an yuftaraa min duunillahi in ilaahay sokadii dad ay sameeyaan leanna waa mucjizo lama keeni karo isagoo kale cilmiga uu ku waramayo waxa soo socdo wixii tegay oo bani aadamku aynan garan karinba ee waxa hadda joogo axkaam cadaalad ku dhisan oo maslaxa ku jirto qur-aankan oo kale cilmigiis cid leh maba jirtaba oo keeni karto oon allah subxaanahu wa tacaala aan ahayn ayb marka qur-aanka sidan ah ee labada musxafka labadiisa gerbad ku dhex yaallo mid la abuuri karo in la abuuro la been abuuro maba ahanba mabana mana u ahan macnuhu sidaas weeyaan waxaa kaloo la yidhi waqiila anta an yuftaraada ku jirto bimacna laam weeyaan macnuhuna wuxuu noqonayaa wamaa kaana hada lqur'aani qur-aankan wamaa kaana hada alqur'aanu qur-aankan ma ahaanin an yuftaraa liyuftaraa in la been abuuranayo ku la been abuuranayo ma ahan qur-aankan min duunillaahi alla sokadii la been abuuranayo walaakin tasdiiqa aladii walaakin lagu noqoye anzalahu allahu allah soo dejiyey tasdiiqa aladii kii rumayntiisa darteed buuna usoo dejiyey marka tasdiiq waxay ku nasbisan tahay mafcuulun liajlihi waa mafcuulu min ajlihi waay ee caamilka markaa ku camal falayana waa muqadar oo waxaa la leeyahay walaakin anzalahu allahu allah soo dejiyey muxuu usoo dejiyeyna tasdiiqa aladii kii inuu rumeeyo darteed beyna yadayhi beyna yadayi lqur'aani qur-aanka hortii ahaa towraad iyo injiil inuu u rumeeyo iyo wa tafsiila alkitaabi kitaab wixii la qoray alkitaab bimacna almaktuub waay wixii isaga lagu qoray ee xalaal ee xaaraan in lagu la kala dhigdhigo ayb iyo wa tafsiila alkitaabi kitaabka kala bixbixintiisa darteed ayaa loo soo dejiyey oo alla usoo dejiyey laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahaanin min rabi اlcaalamiina rabulcaalamiin xaggiisaana laga soo dejiyey marka min rabi اlcaalamiin jaari majruurku wuxuu ku tacalluqayaa anzaladii aan qadarnay ayaa lagu tacalujinayaa min rabi اlcaalamiina laga soo dejiyey rabulcaalamiin xaggiisa am yaquuluuna iftaraahu amtan bimacnaa bal waay naam ayb am bal e yaquuluuna waxay dhahayaan iftaraa waxaa iftaraa wou abuurtay muam moxamed hu qur-aankiibuu abuurtay isagaa iska sameeyey bay dhahayaan qul waxaad tiraahdaa faatuu la kaalaya marka iyaga beentooda lama xisaabi karo marna sidan bay dhahayaanoo moxamed baa qur-aankan sameeyey marna waxay leeyihiin asaatiiru lawaliin waayo ummadihii horaa u qortay ayb oo dadkii horaa markaa u qortayoo fa hiya tumlaa calayhi bukratan wa asiilan galab iyo subaxba waa loo yeerinayaa halkanna isagaa been abuuray bay dheheen meeshaa waxay leeyihiin waa loo yeeriyaa niman kalea u yeeriya meel mar kale waxay leeyihiin niman ruum iyo ayaa ayuu u tagaayo baro wiil ru reer ruum ah ayaa baro oo waxaan ka bartaa walaqad naclamu anahum yaquuluuna inamaa yucallimuhu bashar markaasuu alla yidhi lisaanu ladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun wahadaa lisaanu carabiyun mubiin ninkan ruum carabi asiila maaha qur-aankanna waa qur-aan carabi ah see nin cajami ah qur-aankan ula imaan karaa idinkan carabtaaba keeni weyseynin taas miyay gar noqonaysaa marka gar maaha ayb marka alla wuxuu leeyahay ambale yaquuluuna waxay dhahayaan iftaraahu iftaraa wou abuurtay moxamed hu qur-aankiibuu abuurtay qul waxaad tiraahdaa oo isagaa been abuuray yacni qul waxaad tiraa fa'tuu la kaalayoo la imaada bisuuratin suurad la imaada suuradda oo midlihi midlilqur'aani oo kale ah bal la kaalayoo keena marna waxaa lagu xujeeyey qur-aanka inay la imaadaan qul lain ijtamacat alinsu waaljinu calaa an ya'tuu bimidli hada alqur'aani laa ya'tuuna bimidlih walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa marna hal suurad baa lagu xujeeyey waa tana iyo suuratu lbaqarana waa kusoo marnay wain kuntum fii raybin fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina fa'tuu bisuuratin min midlihi halkana hadda suurad waayo imtixaankooda suuratu huudna toban aayadood keenaa leedahay ayb qul faatuu bicashri suwarin midlihi muftarayaatin wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin marka qur-aanka oo dhan keena toban suuradood keena hoosa hadba loo socdaa waayahay markii dambe hal suurad keenaa layidhi marka suuradda hadday doonto ha yaraato inaa acdaynaa wax la eg oo cilmi uu ku jiro fasaaxa ku jirto bal la imaada ma la kee ma keeni karaan wadcuu u yeera man istadactum kaad wadcuu u yeera man ay ladii kii istadactum aada awoodaan ciddaad awoodaan u yeerta wadcuu u yeerta man istadactum qofkaad awoodaan min duunillaahi alla sokadii xaala uu yahay bal u yeera in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya qur-aankan in la been abuuray haddaad taa ku run sheegaysaan bal keena bal kadabuu bima lam yuxiiطuu bicilmihi walamaa yaأtihim ta'wiilu kadalika kadaba aladiina min qablihim fandur kayfa kana caaqibat الظaalimiin waxaynan marka cilmigiisii gaarin ta'wiilkiisii xaqiiqadiisii gaarin ayay beeninayaan bal ee kadabuu waxay beeniyeen bimaa shay bay beeniyeen lam yuxiiطuu aynan hareereynin aynan koobin bicilmihi cilmigiisa aynan koobin ogaalkiisii aynan koobin ayay beeniyeen walamaa ya'tihim walxaal lam ya'tihim ownanna u imaanin weli ta'wiiluhu caaqibadiisana aan u imaanin ayay beeninayaan kadalika sidaadaas oo kale weeyaan adtakdiibu beeninta ay beeninayaan qur-aanka sidaadaas oo kale kuwan ay beeninayaan sidaasi la-eg kadaba aladiina kuwii ayaa beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey fandur bal fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu aldaalimiina kuwa dulmiga falay cirib dambeedkooda sida uu ahaaday bal fiiriya dadka marka qofka isagoon shaygan xaqiiqdiisii cilmigiisii fiirinin hadduu iskaga soo boodo waa baatil ama uu iska radiyo ama uu beenin un kusoo boodo waa caqli xumo waxay ahayd inay waxaan fiiriyaan oy aada uga ugu fiirsadaan cilmi u yeeshaan dhinac walba ka fiiriyaan markaas haddii ay markaa yacnii go-aan fiican ay qaadan lahaayeen haddii alla tawfiiq waafajinaya ma yeeline waxaynan weli ogaanin cilmi u yeelanin caaqibada waxa uu ka sheekeynayo cirib dambeedkiisana weli aysan imaanin bay beenin ku dhufteen taas baa marka alla subxaanahu wa tacaala uu ku eedeynayaayo alla wuxuu leeyahay bal ee kadabuu way beeniyeen bimaa shay bay beeniyeen lam yuxiituu aynan ku koo aynan koobin bicilmihi cilmigiisa aynan koobin yacni qur-aankaa loo jeedaa waxaanaynan cilmigiisii koobin waa qur-aanka kadabuu bihi waa beeniyeen walam yuxiituu bicilmihi iyagoon qur-aankan aqoon iyo cilmi aan u yeelanin shayga marka aada ogaato ood cilmi u yeelataa tasawur ayaad ayaad tasdiiqa markaa kadib u imaan karaa horta shaygan inaad tasawur u yeelan karto suuro saxiixa inaad ka qabto suuradiisa markaad fahamto ayaa ama tasdiiq ama takdiibku cilmi uu ku dhisnaan karaa laakiin adigoon fahmin qaabkiisii iyo cilmigiisii aada ugu kuurgelin haddaad beeninba ku dhufataa waa qatar walamaa ya'tihim walxaal lamaa ya'tihim weli ounan u imaanin carabtu lamaa waxay u isticmaalaan xarfu nafyin mudaaricuu galaa wuxuuna keenaa waa nafyi diidmo laakiin in uu la filayo markaas yacnii in la in markaa dib uu ka yimaado rajaa laga qabaayo waa la filayaa marka allah wuxuu leeyahay qur- qur-aankii bay beeniyeen waxaynan cilmi ku koobin walxaal lamaa ya'tihim welina uusan u imaanin ta'wiiluhu caaqibadiisa iyo cirib dambeedkiisa marka caaqibadii qur-aanka waa maxay maxaa laga wadaa caaqibada caaqibadu waxay tahay qur-aanku wuxuu sheegayaa wacdi iyo waciid ninkii waxaa sameeyo ajarkaas uu leeyahay ninkii waxaan sameeyo cadaabkaas buu mutaysanayaa ee cadaabkii iyo jannadii iyo thawaabtii weli lama arkin oo waxaa weeyaan iyagu caaqibadooda waa dambeysaayo qiyaamaa dib loogu dhigay marka caaqibadii qur-aanka wacdigiisii iyo waciidkiisii weli ma imaanin laakiin waa imaan doontaa walamaa yaatihi marka laleeyahay marka ma imaanin laakiin way imaan doontaa rajaa laga qabaa marka inay timaado shayga marka raja laga qabo ayaa marka lamaada badanaa loo isticmaalaa qaalat ilcaraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamnaa walamaa yadkul iliimaanu fii quluubikum weli iimaanka quluubtiina ma gelin laakiin waa geli doonaa way walamaa yaatihim ta'wiiluhu caaqibada qur-aanka uma uunan imaanin weli laakiin waa u imaan doontaa way oo qiyaamihii markii la tago way u imaan doontaa ayb marka taawiilkaa wuxuu yahay walamaa yaatihim uma imaanin bayaanu maa ya-uulu ilayhi dalika alwaciid goodiga iyo waciidka loogu goodinayo meesha uu ku dhammaanayo weli uma imaanin laakiin waa u imaan doontaa kadalika sidaadaas oo kale siday kuwan u beeniyeen qur-aankii iyiyo kitaabkii loo keenay sidaasi la egaa kadaba aladiina kuwii ay u beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey fandur fiiri kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu aldaalimiina kuwa dulmiga falay cirib dambeedkooda bal fiiri marka nimankii xujo ma hayaan cilmina ma hayaan takdiib yacnii uun cidla ah bay la imaadeen kuwii wax beenin jiray meeshay ku dambeeyeen bay kuwana ku dambeynayeen wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man laa yu'minu bihi wa rabbuka aclamu bilmufsidiin wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man duul baa ka mida yu'minu rumaynayo bihi bilqur'aani qur-aankan rumayn doono wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man duul laa yu'minu aan rumaynaynin bihi bilqur'aani qur-aanka wa rabbuka rabbigaa aclamu isaga ayaa ku ogaal badan bilmufsidiina kuwa wax qaribayo oo mufsidiinta isagaa cilmi u leh rabbigaa ayb aayaddanna marka nebigu tasliya ee sabarsiinna waa u tahay ee wuxuuna alla ka waramayaa kuwan sidan kuu beeninayo kuwa soo hanuunayana waa laga yaabaayo waa jirayaan kuwa way soo hanuuni doonaan kuwana ma hanuunayaanoo ilaahay wuxuu u qoray khaatumo xumo waalciyaadu billah wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man baa ka mida yu'minu rumaynayo bihi bilqur'aani qur-aanka qoomkaaga dadka kuwa hadda gaala ah laakiin qur-aankii rumayn doonaa ka mid ah wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man baa ka mida laa yu'minu aan rumayn aan rumaynaynin bihi bilqur'aani kuwa marka qaato takdiibkan iyo kufrigan bay ku dhimanayaane ku aakhirsan doonaan kuwana ilaahay waa soo hanuuninaya warabuka rabbigaa aclamu isaga ayaa ku ogaal badan bilmufsidiina kuwa wax fasaadinaya meeshanna marka wa- waxaa ku jira waciid goodi rabbigaa waa yaqaanaa kuwa wax fasaadinaya maxaa laga wadaa waa abaal marinayaa haddiiba uu ku ogyahay kula socdo qofka mufsidkaa uu ogyahay ou la socdo ee haddii allihii ku og waa ku ciqaabayaa waa kugu ciqaabayaa arrintano waa kula socdaa waana kugula xisaabtamayaa waxaan aada samaynaysa marka waciid baa ku jira waxaa kaloo ku jira kuwa aan astaahilin hanuunka iyo iimaanka ilaahay waa yaqaanaa isagaa yaqaano ma siinayo wax hanuuna mara wain kadabuuka faqul lii camalii walakum camalukum antum barii'uuna mima acmalu wa ana barii'un mima tacmaluun dadku haddii inta laysqanciyo laysqanciyo laysqanciyo oo la qanci waayo marka ugu dambaysa waxay imaanaysaa adigana taada ku soco waxaad waxaad aragtaad helaysaa anigana dariiqadaydan ku soconayaa lays labadeenna ninna ninka kale loo qaban maayo kan kale waxa uu sameeyo wain kadabuuka hadday ku beeniyeen faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow lii aniga ayuu ii sugnaaday camalii jazaa-u camalii camalkayga abaalmarintiisa aniga ayuu ii sugnaaday walakum idinka ayaa iskale oo idinku idiin sugnaaday camalukum jazaa-u camalikum camalkiina abaalmarkiisa sidaa ku dheh antum idinku bari-uuna kuwa beri abaad tihiin mimaa kii xaggiisa acmalu aniga aan samaynayo beri baad ka tihiin oo la idiin qaban maayo waxaan aniga samaynayo wa ana aniguna bari-un mid beri a baan ahay oo ka fog mimaa kii xaggii tacmaluuna idinka aada samaynaysaanood ku camalfalaysaano la ii qaban maayo anigana kiina marka bannaankan kala marna waayo marka nacam haddii intaanu xujaja iyo qanaaco aada yeelan weydeen ha meeshaa marka ha joogto arrintu marka meeshaa ha taagnaato ayib meeshaas marka baraa-a ka muuqato waxay la mid tahay qowluhu tacaala lakum diinukum waliya diin macnuhuna maahan diintiina waa saxsan tahay ku jira anigana tayda waa saxsan tahoo waa ku jirayaa ma aha yacnii baraa-a wax isku diinana ma nihin shaqana iskuma lihin laba dariiqan kala nahay idinkuna dariiq jaxiimaad ku socotaan anaguna dariiq waxaan ku soconnaa naci jannadii alle dariiqiisa dariiqeedaan ku soconnaa aan sidaa marka ku kala weydaaranno waayo macnaha ayib ee maahan marka aayaddu labada aayadood ma tusayaan nin walbow sidaada isaga dhaqano waa ku fiican tahay maaha wain kadabuuka oo hadda sida hadda jirtoo kaleo diimihii baa waxaa la leeyahay marka haysu yimaadaan ha wada hadleen hadhowna marka ha la soo saaro go-aan ah idinkuna waa ku saxsan tihiin tiinna haddaad kirishtaan tihiin oo nebiyullaahi ciise inaad caabudaan isaga ood sidaa ku weyneysaanna waa ku saxsan tihiin oo nebi unbaad marka yacnii sheeganaysaan yahuud idinkana nebi muusead sheeganaysaan waa ku fiican tihiin sidiina innagana waxaan nahay muslimiina waxaan shee nebiyullaahi maxamed aan raacsan nahay waa ku fiican nahay arrintu sidaas ma aha arrintu sidaa way ka duwan tahay antum bari-uuna mimaa acmalu wa ana bari-u mimaa tacmaluun isku dariiq ma nihin waayo idinku gaalaad tihiin kufaaraad tihiin inaguna muslimiin ilaahay waxdaaniyadiisa ogol ambiyada ilaahay rumaysan baan nahay idinkuna ambiyadii baad kala qaadaysaan kuwa waxaad ka dhigaysaan ilaahyaal kuwa waxaad ka dhigaysaan marka waad rumaynaysaan kuwana waad diideysaan ayb oo waad ku kufrinaysaan marka isku dariiq ma nihin waayo aayadda macnaheeda meelna ugama banaana diimahan laysku dhex qasayo ee la leeyahay kulligood waa wada fiican yihiin qofkii ictiqaadiyana nasraaniyadu inay diin saxa tahay yahuudiyadu inay diin saxa tahay qofkii ictiqaadiyo islaamkuna sax uu yahay qofkii ictiqaadiyo qofkaasi muslin ma aha diintii wuu ka baxay leanna tawxiidka macaanidiisa waxaa ka mid a nebiguna uu tilmaamay wuxuu yihi nabiga sal l slam man qaala laa ilaaha ila allahu qofkii yihaa wakafara bima yucbadu min duuni illah wakafara bima yucbadu min duuni illah waa qofka inuu ku gaaloobo wixii ilaahay sokadii oo cibaado laga dhiganayo waa inuu iska diidaayo ku kufriyaa haddaa marka tiraa in ciise la caabudo waa sax nebi moxamed inaan la rumaynin qofku waa ku badbaadayaa asagoo nebiyullaahi moxamed rumaynin buu mu'min noqonayaa oo ku badbaadayaa haddaad tiraahdid diin kuma jirtid iyaga unbaad la mid noqonaysaa marka nacam mas'aladaasna mas'alo maaha luuqluuq iyo laalaab geli karta maaha waa mas'alo mutafaq ay ummadda islaamka ay ku tahay wax uun iimaanka ilaahay ka qaadayo wax kale adduunyo ka raadinayo un maahani ayb barnaamijkaas marka itixaadul adyaanka iyo meel allaale meeshuu soo galo waa in layska ilaaliya lana ogaada baatil inuu yahay ayb ومنهم mن ystمicuuna إlayka faأnta تsmcu الsma walow kanuu laa yacqiluun waminhum iyaga ayuu ka mid yahay man ayaa ka mida yastamicuuna ku dhegaysanayo ilayka adiga xaggaaga ay ilaa qowlika warkaagu dhegaysanaya afa anta adiga miyaa tusmicu maqashiinayo assuma kuwa dhagaha la adiga miyaa wax maqashiin karo walow kaanuu haba ahaadeen laa yacqiluuna kuwa aan wax garanaynin xataa haba ahaadeene adiga miyaa wax garansiin karo wax maqashiin karo wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man baa ka mida yanduru fiirinaya ilayka adiga xaggaaga ay ilaa camalika camalkaaga uu eegayaayuu fiirinayaa afa anta adiga miyaa tahdii hanuuninayo alcumya kuwa indhahala ma adigaa wax tusi karo walow kaanuu haba ahaadeen laa yubsiruuna haddaynan wax u jeedin xataa oo ay dad indhala yihiin adiga miyaa wax tusi karo ayb sida aadan arrintaa awood ugu lahayn ayaad hidaayadooda iyo inaad qalbiga hidaayada uga uga abuurta adiga adiga melihi ayb labadan aayadood marka waxay tilmaamayaan maqal xisi ah iyo maqal macnawi ah ilaahay wuxuu leeyahay waminhum man yastamicuuna ilayka waa ku dhegaysanayaan haddana waxaa la leeyahay fa anta tusmicu summa dhagoole inay yihiinna waa la tilmaamaya waa ku dhegaysanayaan iyo waa dhagoolayaal say isu waafaqayaan marka waxay isu waafaqayaan hadalkaaga dhagahan ay qabaan ayagu waa ku maqlayaan oo waxa aada leedahay dhegtoodu way maqlaysaa laakiin mar haddaynan ku dheefsanayninee wixii dhegta galay qalbiga aynan gelaynin oo aynan markaa hidaayo iyo tawfiiq aan lagu helaynin wax aan la maqlin oo kala waayo qof aan waxba maqlaynin ayb bani aadamku marka dhegtan xaasadan oo wax maqlaysa keliya anfacu maaha iyada keliya iyada waxbaad ku maqashay laakiin wixii aada maqashay inay ku anfacaan shay kala wa waxaana aada aragtay inaad ku intifaacsatana shay labaad waay aragtida iyo intifaacu labay kala yihiin ayb marka taas buu alla ka warramayaayo waxa uu leeyahay wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man baa ka mida yastamicuuna ku maqlayo kuay ku dhegaysanayaan ilayka ilaa qowlika adiga warkaaga yay dhegaysanayaan ayb dabari meeshan marka aayaddan wuxuu yihi hada iclaamun min allahi tani waa ogeysiin alle xaggiisa ka ahaatay bicibaadihi addoommadiisa uu ogeysiinayo ana tawfiiqa tawfiiqdu liliimaani bihi isaga in la rumeeyaa la waafajiyo qofku biyadihi ilaahay gacantiisau ku jiraa laa ilaa axadin siwaahu axad ilaahay kasoo haray tawfiiq ma haayo nebigii baa waxaa la leeyahay adiga tawfiiq ma haysid warkaaga waa la maqlayaa laakiin inay wax ku intifaacaan oo qalbigoodu galo mu'miniin ay ku noqdaan adiga dadka mu'miniin kama dhigi kartid allaha ka dhigi karo ayb yaquulu linabiyihi nabigiisu wuxuu ku leeyahay sala allahu alayh waalihi wasalam kamaa anaka sida adiga laa taqdiru aadan u awoodeynin an tusmica man salabtuhu samca qof aan aniga maqalka ka qaaday oon dhagoole ka dhigay saadan codkaaga u gaarsiin karin fakadalika sidaadaasoo kale laa taqdiru ma awoodeysid adiga an tufhima amrii iyo wanahyi amarkayga iyo nahyigayga inaad fahamsiiso qalban qalbi qalbiga oo salabtuhu aniga aan ka siibay fahma dalika arrintaa fahamkeeda liannii khatamtu calayhi waxaan ku khatimay korkiisa annahu laa yu'minu inuusan rumayn doonin marka nin ilaahay u qoray inuusan rumaynin xagga kore shaqaawo looga qoray qalbigiisa adiga waxba ma fahamsiin kartid sida nin dhagahala ee dhegala-aan ku dhashay ama dhagabeelayba adiga aadan dhaga u siin karin oodan waxu maqashiin karin markaa nebigu waa addoon ilaahay allana waa allaha khaaliqee isagu ku abuuri karo dadka quluubtooda waxuu doono khayr iyo shar labadaba ayb wa minhum iyaga afa anta adiga miyaa tusmicu maqashiin karo assumma kuwa dhagahala walow kaanuu haddayba ahaadaan laa yawalow kaanuu yacni haba ahaadeen laa yacqiluuna kuwaan wax garanaynin iyagoon waxba garanaynin oo ilaahayba aanu tawfiiq ugu talagelin adiga waxma maqashiin kartaa wa minhum iyaga ayuu ka mid yahay man ayaa ka mida yanduru ilayka adiga camalkaaga soo fiirinayo oo soo eegayo afa anta adiga miyaa tahdii hanuunin karo alcumya kuwa indhahala walow kaanuu haba ahaadeen laa yubsiruuna kuwaan wax arkaynin haddayna waxba u jeedin adiga indha ma siin kartaa arag ma siin kartaa maya sidaadan u siin karin ayaad qalbigoodana hidaayada iyo hanuunka ugu abuuri karin marka waa in ilaahay la weydiisto subxaanahu watacaala qofka uu yidhaahdo allahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik nabiga laftiisa sala allahu alayh wali wasalam waxaa lagu yihi wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum intaan la ogeysiinin meesha uu aadayo dabcan in allaha laa yadlimu اnnaasa shayئa walakina اnnaasa anfusahum yadlimuun in allaha alle laa yadlimu ma dulminayo annaasa dadka ma dulminayo alle shay-an waxba ku dulmin maayo shay-an waxba ka dulmin maayo alle dadka walaakina annaasa dadkuse iyaga anfusahum nafahooda yadlimuuna dulminayo marka ilaahay dulmigada waa iska hufay waana iska nasahay oo xadiidulqudsiga wuxuu ahaa yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu addoommadaydow aniga nafteyda dulmiga waa ka xarimay dhexdiinana waa xarimay dulmiga falaa tadaalamuu ha isdulminina ayb marka ilaahay dulmigu waa ka nasahan yahay dulmina maxaa la yidhaahdaa shayga booskii ou lahaa maahae boos kale in la dhigo waa dulmi marka ilaahay hidaayada booskeeduu dhigayaa baadidana qofka ku habboonuu dhigayaa waxuu dulminayana ma jira alle sidaasoo ay tahayna dadka caqliba u yeelay waxba u ogeysiiyey rusul buu usoo diray in allaha alle laa yadlimu ma dulminayo annaasa dadka ma dulminayo shay-an bishayin waxba ku dulmin maayo alle walaa afcaashiisa oo dhan cadli bay ku sifaysan tahay walaakina annaasa dadkase anfusahum nafahooda yadlimuuna dulminayaanoo bilkufri waalmacsiyati kufri iyo macsi bay ku dulminayaan wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbathuu ilaa saacata min annahaari yatacaarafuuna baynahum qad khasira aladiina kadabuu biliqaa'i illahi wamaa kanuu muhtadiin wadkur xus yowma maalin yaxshuru alla uu kulminayo hum dad iyagii uu ururinayo u kulminayo kaan lam yalbathuu waxaad moodeysaa kaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin xaal ay yihiin ilaa saacatan saacad maahay wax kaleba aynan nagaanin saacadda oo min annahaari maalin ka mid a yatacaarafuuna way aqoonway is-aqoonsanayaan beynahum dhexdooda yaquuluuna waxay dhahayaan qad xaqiiqe ahe khasira aladiina kuwii way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi ilaahi la kulankiisa wamaa kaanuu ma ahaanin iyagu muhtadiina kuwa hanuunayana maynan ahayn kuwa hanuunsan maynan ahayn bacdigii iyo wixii marka ay beeninayeen baa alla qiyaamo u geynayaa markii qiyaamo la geeyo waxay moodayaan intay adduunyada kusoo noolaadeen qabriga ku jireen waxay moodayaan maalin gelinkeed oo kale inay tahay yaraanta wixii lasoo dhaafay waa yaryihiin mar walba adduunyadan hadda aan joogno marka aada fiiriso wixii adiga aada soo dhaaftay waa kula yaryihiin ilmanimadaadii iyo yaraantaadii shalay kula tahay macana waxaa laga yaabaa markii aada yaraydna inaad lahayd inaad isleedahay afartan sano konton sano qofka jira marka aada aragto inaad isleedahay adigana goormaad gaari doontaa waqtigaas maalinkaad soo gaarto afartankii kula dheeraa wuxuu kula noqonayaa wax yar unbay kula tahay nacam ayb adduunyadii xaalkeedii haddiiba iyada dhexdeedii sidaa tahay qiyaamo maxaad u malaynaya marka iyo qoomamadeeda iyo qofkii aan waxgeysanin shiddada iyo dhibka u taallo ilaahay naga na jeeyo marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus yowma maalin yaxshuru alla ou ururinayo kulminayo hum iyaga kaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin xaal ay la too yihiin ilaa saacatan yacni kaan lam yalbathuu jumladaas oo tashbiiha uu ku jiro waa fii maxalli nasbin xaalow kaan lam yalbathuu waaba iyagoo nagaanin xaal ay sidaas yihiin ayaa alla keenaya xashrinaya saaxibulxaalka marka waa yaxshuruhum damiirka ku jira humtaas ayb kaan lam yalbathuu iyago sidii iyagoo nagaanin xaal ay yihiin ilaa saacatan yani kaan lam yalbathuu waaba iyagoon ku nagaanin fi dunyaa adduunyada aw fii qubuurihim ama qubuurtooda ilaa saacatan gelin ma ahane gelinka oo min annahaari maalin ka mida hal maalin ka mida yatacaarafuuna way isgaranayaanoo waa is aqoonsanayaan beynahum iyaga dhexdooda waa isgaranayaan qad khasira aladiina marka yaquuluuna loo soo qadarayaa yaquuluuna waxay dhahayaan qad xaqiiqo ahe khasira aladiina kuwii way khasaareen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi alla la kulankiisa dadkii beenin jira maanta waa khasaareen waaba kan waaba joognaa meeshii wamaa kaanuu maynan ahayn muhtadiina kuwa hanuunsan ma ahayn kuwaasi maalinka cadaadkaas iyo qoomamada maxay taraysaa lasoo dhaaf daartii laysku kallifay ee in lagu camal falaa ay ahayd mar horaa lasoo dhaafo waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum aw natawafayanaka fa ilaynaa marjicuhum huma allahu shahiidun calaa maa yafcaluun waimaa nuriyannaka wain nuriyannaka haddaan ku tusno adiga bacda aladii kii qaarkiis haddaan ku tusno naciduhum aan iyaga u yaboohayno oo min alcadaabi cadaabka ah haddaan ku tusinno fii xayaatika noloshaada dhexdeedana aan kugu tusno fadaaka arrinku waa sidaasba ow amase natawafayannaka haddaan ku oofsanno fa ilaynaa annaga intii ka abaa marjicuhum rujuucuhum noqodkoodu ou ahaaday uma markaa dabadeed allaahu alle shahiidun mid markhaati ah weeyaanu og calaa maa kii korkii markhaati ku a yafcaluuna ay samaynaya ay samaynayaan waxay samaynayeen alla midkaa korkiisa markhaati ku ah waimaa nuriyannaka marka waa wain iyo maa waaye maadaasi marka waa sila waay zaa-ida waay sila marka tii mawsuulada ahayd maahane waa zaa-ida ayb waimaa nuriyannaka marka wain nuriyannaka oo kale waay haddaan ku tusno adiga bacda aladii kii qaarkiis naciduhum aan u yaboohaynoon u ballan qaadayno kuwan gaalada ah waxaasi waa maxay marka bacdigaasi oo min alcadaabi cadaab ah ayb fii xayaatikana aan kugu tusno noloshaada inta aada nooshahay cadaabkii aan u yaboohnay iyagoo la cadaabayo haddaan ku tusno oo adigii iyagiio adduunyada joogo adigiina aada la joogtid aan ku tusno iyagoo la ciqaabayo fadaaka arrintu sidaas waayaba waa ku tusi karnaa marka intaani waxay rabtaa in shardiyo ah waay jawaabay u baahan tahay jawaabkeedu waa la qadaraa fadaaka waay marka fa ilaynaa marjicuhumta dambe waxay jawaab u noqonaysaa marka ow natawafayanna kadaas ilaa iyada lafteeda waxaa ku owdu waa xaraf ma yani xarfu cad xarfu cadfin waay marka waxay ka dhigan tahay waimaa nuriyannaka bacda aladii naciduhum fadaaka waay ow natawafayannaka imaa natawafayannaka haddaan ku oofsanno adiga annagoon cadaabin cadaabkooda aan ku tusin adduunyada dhexdeeda haddaan ku oofsanno jawaabtii intaan dambe aaway marka fa ilaynaa marjicuhum taasay jawaab u tahay marka waimaa nuriyannaka haddaan ku tusno adiga bacda aladii kii qaarkii naciduhum aan u yaboohayno oo min alcadaabi ah fii xayaatikana aan kugu tusno noloshaada dhexdeeda fadaaka arrinku waa sidaas ow amase natawafayannaka imaa natawafayannaka haddaan ku oofsanno adiga fa ilaynaa annaga intii ka ahaa marjicuhum ay rujuucuhum noqodkoodu ou ahaanaya haddii aanan ku tusin oo ay dhintaan ayagoon la cadaabinna annagay noo soo noqonayaan oo naga fakan maayaan ayb nabigaa lagu sabar siinaa marka cadaabkoodana waa ku tusi karnaa inta aad adduunyada joogto indhahaaga way ku qabowsan karaan hadday ku qabowsadaanon ku tusnana waa sidaas haddii kalena mar laba waa la cadaabayaa qiyaamaa lagu cadaabayaa uma markaa dabadeed allaahu alleh shahiidun midkii goobjoog ahoo markhaati ah waay calaamaa kii korkiis markhaati kuwa yafcaluuna ay samaynayaan walikulli ummatin rasuulun faidaa jaa rasuuluhum qudiya baynahum bilqisti wahum laa yudlamuun walikulli ummatin ummad dhammaanteed waxaa usugnaaday oy leeyihiin rasuulun rasuul faidaa haddii jaa-a uu yimaado rasuuluhum rasuulkooda hadduu yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qudiya baynahum dhexdooda waa la kala saaro waa la kala xukumay bilqisdi cadaalad baa lagu kala xukumay wahum walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin ayaa la kala bixinayaa ama wahum iyaguba laa yudlamuuna la dulmin maayo ayb meeshanna waxay tahay marka qiyaamaha la tago ummad walbaa rasuulkeedii waa la keenayaa kuwii beeniyey marka iyo kuwii rumeeyey waa la kala soocayaa kuwii beeniyeyna cadaaladii allay qaayaa yaa qabanayso wixii ay caabudi jireen baa raaca la leeyahay naar bayna ayaana la gelinayaa kuwii aan rumaynin kuwii rumeeyeyna isagay raacayaan marka qudiya baynahum bilqisdida sidaas ayb walikulli ummatin ummad dhammaanteed waxaa usugnaaday rasuulun rasuul ayb oo ninkii aan rasuul lahaynba ka waran marka oo wax rasuula aan maqlin soo gaarin ama laba rasuul dhexdoodu dhintay mana soo gaarin risaaladii hore amase adduunyadii markii la joogay qof wax gartaba maba ahaynba qof iska mactuuhoo ilmuhu tuuriyeeyaanoo wuxuu iska ahaa takliifba suuragal korkiisa uunan ku ahayn qofka sidaas oo ahlu fatraha ah ama noocaas ah suurat lisraa aan baxdigiisa ugu tegi doonaa wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuulan aahaartuna waxay tilmaamaysaa qiyaamaha in la imtixaanayo kuwaas oo waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu dhahayaa naartaas gala ordaha hadday amarka alla qaataan janna ilaahay uga dhigayaa markaa janna u gelinayaa haddii ay qaadan waayaan oy diidaan ma gelayna ay yidhaahdaanna hadda kuwaas awalba adduunyada kuma fiicnaa lahayn ilaahayna waa ogaa laakiin alla markuu dadka ciqaabayo wuxuu ku ciqaabayaa waxay iyaga geysteen ikhtiyaaraa la siinayaa waxbaa amarki alla yani wuu amrayaa ninkii marka alle hortii amar ku qaado waayey isagoon u jeedin miyuu qaado lahay amar alle marka ila adduunyada ilaahay lama arkaayo ninkii isagoo arkayo alla uu amrayaba qaadan waayo adduunya miyuu ku qaadan lahaa marka ayb kuwaa xaalkooda iyaguna sidaas uu noqonaya fa idaa haddii jaa-a uu yimaado rasuuluhum rasuulkoodii haddii uu yimaado qudiya baynahum dhexdooda waa la kala saarayaa bilqisdi baa lagu kala saarayaa cadaalad wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo wayaquuluuna waxay dhahayaani waxay dhahayaan gaaladii mataa goormaa haadaa kan uu ahaanayaa kanday alwacdu ee ballanqaadka aheyd sheegaysidoo qiyaamaa la tegayaada aada leedahay in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya ballanqaadkan kan ood sheegaysaan goorma weeyaan waqtigiisa marka su-aashaani waa su-aal istihzaa inkaar waa inkirid ay inkirayaan maba jiray rabaan inay dhahaan qiyaamo markaasay waxay leeyihiin goormaa qiyaamuhu dhacaya horta qiyaamahan aada sheegaysaan waa goorma yacni ma jira waayo warkooda waa inkaar waa istihzaa iyo jees jees ayb wayaquuluuna waxay dhahayaan mataa goorma ayuu haadaa kan uu ahaanayaa kanday alwacdu yabooha iyo ballanqaadka ah qiyaamaha in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya qul waxaad tidhaahdaa laa amliku anigu hanan maayo linafsii nafsadeyda uma hanan karo daran dhib uma hananayo nafsadeyda walaa nafcan nafcina u hanan maayo oo uma haayo nafteyda dhib iyo dheef midna ilaa maa kii maahan inshaa allahu alla uu doonay wixii ilaahay doonayo aniga awood ii siiye isaga ha laakiin haddii alle tiisa aynan ahayn waxna aniga isuguma filni ayb likulli ummatin ummad dhammaanteed waxaa usugnaaday ajalun waqti bay leeyihiin ay ku dhimanayaan ayb idaa jaa-a haddii uu yimaado ajaluhum waqtigooda haddii uu yimaado falaa yasta'khiruuna dib dhici maayaan ay falaa yata'akharuuna ma dib dhacayaan saacatan saacad ma dib dhacayaan walaa yastaqdimuuna walaa yataqadamuuna ma hormarayaan waqtigooda ka hormari maayaan saacatan ka hormari maayaan marka aniga geeridiinana aniga uma taliyo oo waqti aada dhimanaysaan iyo saacaddiinu ku eg tahayna anu ma haayo qiyaamaha sood aada degdegsanaysaanna aniga gacanta iiguma jiro maxaa yeelay iska daa in qiyaama aniga gacan iigu jiree naftaydaananba dhib u haynin ka celin karin dheefna aan usoo jiidi karin ilaa inuu alle ii qadara maahan anu maxaan hayaa marka idinkuna waxaad iweydiineysaan aakhira keen ma keeni kara aayaddu marka waxay tilmaamaysaa de nebigu awoodaha uu leeyahay nebiga iyo awoodaha alle leeyahay in la kala aqoodo wixii ilaahay gacantiis ku jira allay gacantiis ku jiraan nebi looma nisbay karo haddii loo nisbeeyo waa dulmi aada u weynin badan wixii nebigu iska beri yeelay haddaad tiraa waa ahaa adiga qur-aankiina waa beeninaysaa nebiga laftiisiina meel baad uga dhacaysaa oo wuxuunan sheeganin ayaa adiga ku dul sheegaysaa allihii weynaa ee nebiga soo dirayna waad dulminaysaayo wixii ou lahaa ayaad oo isaga uu khaaska la ahaa keligii ou haystay ayaad cid kale la siinaysaa ayb shirkigu foolxumadiis feeri ayb qul waxaad tidhaahdaa laa amliku anigu hanan maayo linafsii nafsadeyda u hanan maayo ay laa aqdiru lahaa uma awoodo waayo nafsadeyda calaa shayin waxba uma awoodo korkeeda shayna korkiis uguma awoodo qul waxaad tidhaha laa amliku ma hananayo ma awoodo aniga linafsii nafsadeyda uma awoodo daran dhib uma awoodo inaan iska riixoon iska celiyo walaa nafcan nafcina uma awoodo walaa jalba nafcin nafci soo jiidashadiisna uma awoodo ma soo jiidan karo ilaa maa shaa allahu wixii alla doono maahane ayb marka ilaa maa shaa allahu wixii alla ou doono an amlikahu inaan awood u yeesho wixii ilaahay qudro ii geliya aniga ou isiiyo ha naam wixii kale laakiin allay gacan ugu jiraan wax walba allay gacan ugu jiraan likulli ummatin ummad dhammaanteed waxaa u sugnaaday ajalun muddo ayay leedahay alla u sameeyey idaa jaa-a haddii uu yimaado ajaluhum waqtigooda ay waqta fanaa'ihim waqtiga ummadda adduunyada laga weynayo oo cumrigoodu dhammaanayo haddii uu yimaado falaa yasta'khiruuna ma dib dhacayaan saacatan saacad ma dib dhacayaan walaa yastaqdimuuna ma hormarayaan saacatan ay laa yata'akharuuna saacatan walaa yastaqdimuuna walaa yataqadamuuna saacatanna ma hormarayaan ayb qofku markii ilaahay tiisa ungeliyo waqtigiisii adduunkii uu ka tegi lahaa marka loogu talagalay inuu ka tago unbau adduunyadii ka tegi karaa ka hor maya ummadda adduunka joogta hadday isku yimaadaan waxay haystaan ay ku dhuftaan haddii alla waqtigiisii wax ka dhi uga dhiman yahay alla agtiisa waa un noolaanayaa waa un kii noolaado sababtou doono markaa ha ku noolaado ayb qul ara-aytum in ataakum cadaabuhu bayaatan aw nahaara maada yastacjilu minhu lmujrimuun qul waxaad tidhaahdaa ara-aytum bal ii sheega akhbiruunii iiga warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu cadaabullaahi alla cadaabkiisa hadduu idin yimaado bayaatan ay leylan fii leylin habeen dhexdii hadduu idin yimaado idinkoo iska hurdo ow amase nahaaran fii nahaarin maalin dhexdeed oo idin yimaado maadaa maxaybuu yastacjilu degdegsanayaa minhum min alcadaabi cadaabka xaggiisa uu ka degdegsanayaa almujrimuuna kuwa dembaabay kuwa mujrimiintee dembaabay cadaabka alle xaggii maxay ka degdegsanayaan markaas ayb qul waxaa tira markaa iyagiiba haddana si kale loogu marna waxaa laba jawaab baa loo jawaabayaa jawaab waxay tahay nebigu waxaanay kaa dalbanayaan adiga awooddaada u sheeg arrintaa inaadan gacan ku haynin taas waa meel jawaab labaadna waatan kaba soo qaad qiyaamuhu inuu dhacayba waxaana ad degdegsanaysaan inay degdegba ku timaado ka kaba soo qabo maalinkii la arko ee ay yimaadaan degdeggii aad degdegsanayseen muxuu idinku tarayaa marka qul waxaa tira ara-aytum akhbiruunii bal iiga warramoo ii sheega in ataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisa ay cadaabullaahi bayaatan leylan ay fii leylin habeen uu idin yimaado marka bayaatan bimacnaa leylan idinkoo iska jiifo leylan marka waa mafcuulu fiihi waa daraf ay fii leylin habeen dhexdii hadduu idin yimaado ow amase nahaaran fii nahaarin maalin dhexdeed uu idin yimaado cadaabka alleh bal ka warrama maadaa maxaybaa yastacjilu lmujrimuuna kuwa dembaabay ay degdegsanayaan minhu min alcadaabi cadaabka xaggiisa ay ka degdegsanayaan waayaa ayb marka in badan culimada waxay leeyihiin jawaabu shardiga inta jawaabteedu maadaa yastacjilu jumladaas oo waxaa weeyaan jumlada istifhaamiyada weeyaan ayaa jawaabu shardi noqonayso laakiin warkaasi abu xayaan ilandalusi baxrulmuxiidka aad buu u diiday wuxuu yidhi jumlada istifhaamiyada jawaab ma noqonayso oo jawaabu shardi ma noqoto hadday noqotona waa inay fa ku jirtaa halkana fa kuma jirto marka fa-da laga goynayana waa daruura marka ay timaado laakiin luqawiyiin kaleba waxay leeyihiin fa-daasi raabidka mar kastaa qasab maaha ibnu maaliga laftiisa shawaahidu tawdiixa iyo wou ku sheegaa iyada oo jawaabtii intay jumlo noqoto jumladana fa'da fa'dii raabidka ahaydna laga jaro qaacida ahaan dabcan fa'da raabidka inay meesha ku jirto way tahay laakiin lilitisaac mararka qaar fa'da lafteeda waa dhacaysaa waana tarkiibka ugu fiican kuwa kale haddii la galo warkoodu waa sii wareer badan yihin marka jumladan maadaada in looga dhigay inta jawaabta ay sugayso oo marka la yidhaha qul waxaa tiraa ara-aytum bal ii sheega in ataakum haddii uu idiin yimaado cadaabuhu ilaahay cadaabkiisa bayaatan fii leylin habeen dhexdeed uu idiin yimaado ow nahaaran ama maalin dhexdeed idiin yimaada hee jawaabaa la sugaa warbaa weli maqan jawaabtii marka waa tana maadaa maxaybaa yastacjilu ou degdegsanayaa markaas almujrimuuna kuwa dembaabay minhu min alcadaabi maxay ka degdegsanayaan marka ahuma idaa maa waqaca aamantum bih ahuma markaa ka gadaale idaa maa waqaca idaa waqaca haddii ou dhaco cadaabkii idaa waqaca haddii ou dhaco alcadaabu cadaabkii ayb aamantum waad rumaynaysaan bihi bilcadaabi cadaabkii baad rumaynaysaan ama bihi bilaahi allaad rumaynaysaan al-aana hadda miyaa tu'minuuna rumaynaysaan walxaal qad kuntum aada ahaydeen tastacjiluuna inaad degdegsanaysaan bihi bilcadaabi cadaabka uma markaa dabadeed qiila waxaa la dhahayaa liladiina kuwii waxaa loo yidhi dalamuu dulmiga falay duuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhadhamiya ayaa loo dhahayaa hal tujsawna maa tujsawna la idin abaalmarin maayo ilaa bimaa kuntum ilaa bimaa kii unbaa la idinku abaalmarinayaa kuntum aad ahaydeen tagsibuuna inaad shaqaysanaysaan ood kasbanaysaan iyadana marka jawaab kaloo saddexaa yacni tii labaaday la socotaa ahumadan marka waa godan tahay quraada marka tyacni tobanka qira ee iyagu marka mutawaatirkaa waa wada godayaan kulli qiraa'adka shaadka qira'a ka midabaa ahama dhehayso qiraa'adaa marka ahama oranaysana macnaheeda bimacnaa waxay tahay ahunaalika meeshaas waayo marka macnaha qiraa'adaa shaadka saasuu noqonaya macnaheedu uu noqonayaa ibnu jariir isaga ahumadan ayuu wuxuu ka macneeyey bimacnaa ahama oo wuxuu yidhi isagu ahuma ahunaalika meeshaas ayuu yidhi ayb oo wuxuu yidhi ahuma fi hada almawdici ahunaalika walaysa xarfa cadfin humadan xarfu cadaf maaha sideedana huma oo aan xarfu cadaf ahayn maba jirtaba huma oy ta-da godan tahay oo xarfu cadaf aan ahayn ma jirto waa xarfu cadfin waxayna keenaysaa dabcan tartiib iyo waxay keenaysaa jamci xukunkii inay markaa yacni labadoodaba uu ka dhexeeyo waxaa labada la iskula cadaftay muhlana waa tusaysaayo inay muddo u dhexaysay oo tacqiib iyada ma tusaysa sida fa-da oo kale adu macaanidaasay humada ay leedahay marka ma jirto humma oo ta-dii godan tahay bimacnaa hunaalika a ma jirto midda bimacnaa hunaalika noqonaysa ta-deeda waa kor dhigan tahay waana hamma waana midda ku timid wa idaa ra-ayta hamma ra-ayta ayb meeshaa marka yacni ibnu hishaam kitaabkiisa muqni labiibka ee humada markuu ka hadlayo warkan dabari waa soo qaaday waana ku tawhiimiyey weliba wuxuu yidhi arrintaa waa wahmi iyo qalad dabari ka dhacay waayo ee ahuma oo bimacnaa ahunaalika a ma jirta humada halkanna waa xarfu caaf xarfu cadfin macna ahaan waa mustaqiim haddii ahunaalika lagu macneeyo qiraa'adaas shaadka iyadoo la fiirinayo leanna qiraa'aadka shaadka ah macaanida iyo tafsiirka iyo waa lagu wadan karaa dhib male iyada abu xayaan sidaasuu yidhi marka macnan waa sax warkiisa laakiin humada iyadoo ta-da godan tahay hunaalika in laga macneeyo iyaga marka labadooda way isku raaceen wahmi iyo qalad inay tahay ayb ahuma intaa kadib idaa maa waqaca idaa waqaca haddii ou dhaco alcadaabu cadaabkii ou dhaco aamantum waad rumaysa waad rumaynaysaan bihi bilcadaabi cadaabkii baad rumaynaysaan ayb ayb aamantum bihi ay bilcadaabi ama aamantum bihi billaahi waqtiga cadaabka marka uu dhaco idaa idaa maa waqaca idaa waqaca alcadaabu cadaabkii haddii uu dhaco aamantum waad rumaynaysaan bihi bilcadaabi cadaabkii baad rumaynaysaan markaa markaasaa waxaa la idin dhahayaa uma yuqaalu lakum waxaa la idin leeyahay al'aana hadda miyaad tu'minuuna aada rumaynaysaan hadda miyaad rumaynaysaan waqad kuntum walxaal qad kuntum aada ahaydeen tastacjiluuna inaad degdegsanaysaan bihi bilcadaabi cadaabkii uma markaa dabadeed qiila waxaa la loo oranayaa liladiina kuwii waxaa lagu dhahayaa dalamuu dulmiga falay duuquu dhadhamiya dalamuudanna marka bimacnaa ashrakuu kuwii shirkiga falay waxaa la dhahayaa duuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaanka cadaabkiisa dhadhamiya hal tujzawna maa tujzawna la idin abaalmarin maayo ilaa bimaa kii unbaa la idinku abaalmarinayaa kuntum aad ahaydeen tagsibuuna inaad shaqaysanaysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed